المشكله انه ما فيش ما فيش حاجات جوه يعني
qaxooti suudaan ah oo aada u tiro badan ayaa isugu soo baxay bannaanka hore ee dhismaha hay-adda u n h c r ee magaalada qaahira ee ku taalla xaafadda degan ee somalek hay-adda samafalka ayaa cunno iyo bustayaal u qaybinaysa qoysas qaxooti ah oo u muuqda kuwo daalan oo ka murugaysan dhibaatooyinkii dhowaan soo maray iyo ka cararkii ay kasoo carareen dagaalada ka socda caasimadda suudaan ee khartuum agothe waa soddon jir waa hooyo u dhalatay dalka suudaan waxay haysataa shan caruur ah waxay ninkeedii ku kala lumeen deg deggii ay uga soo qaxday magaalada khartuum iyada iyo dhowr caruur oo ay dhashay waxay ku xanuunsadeen safar adag oo ay ku tegayeen xuduudda masar iyagoo maalmoo ku seexday xaalado caafimaad darro waxaana ay daryeel caafimaad uga heshay caruurteeda qaahira ninkeedii weli waa la la-yahay waxayna haysataa hooy kumeel gaar ah oo ay ku noolaato dhinaca kalena tiro qaxooti suuriyaan ah kuwaasoo intooda badan usoo qaxay masar dhowr sano ka hor ayaa isugu soo ururay iyana bannaanka albaabka xarunta qaramada midoobay oo isku dayeysa inay caawiso intooda badan dadkan dadkani waxay haystaan shaqooyin iyo meel ay ku hoydaan laakiin xaaladooda weli waa mid khatar ah dhowr qof ayaa v o e da u sheegay in ay ka walaacsan yihiin in dib loogu celiyo suuriya maadaama ay jaamacadda carabta caadi ka dhigtay xiriirkii dimashik maryam waa haweeney da-dhexaad ah oo reer dimashik ah waxay v o e da u sheegtay inay ku faraxsan tahay inay ku laabato syriya oo ay jeclaan lahayd balse ay ka walaacsan tahay in wiil ay eeddo u tahay oo siddeed iyo toban jir ah oo iyada la nool loo qori doono ciidamada suuriya haddii ay laabtaan
قد توفيت بسبب الأحداث وال
maryam waxay sheegtay inaysan doonaynin inay aragto wiil ay eeddo u tahay oo lagu magacaabo maahir oo ku dhinta dagaalka cusub ee ka socda syriya waxaan mar hore ku weynay bay tiri kala bar qoysaskayaga dagaalkii ugu dambeeyey maryam waxa ay sheegtay inaanay doonaynin inay aragto mid kale oo iyaga ka mid ah oo dhimanaya qaahira waxaa sidoo kale soo buuxdhaafiyey qaxooti ka yimid wadamada afrika oo ay colaaduhu ka dhaceen bilihii ama sanadihii ugu dambeeyey andre waxa uu ka yimid jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo wuxuu v o e da u sheegay in maleeshiya ka tirsan dagaalyahanada waddankaasi ay kaxaysteen qoyskiisa oo ay dileen aabihiis oo isku dayayay in uu ka hor istaago qoyskiisa in la afduubto waxa uu ka sheekeeyey in la jir dilay oo loola dhaqmay sidii qof la gumaysanayo oo kale ka hor inta uusan ugu dambayntii aanay u suuro gelin inuu u baxsado uganda kadibna suudan ugu dambayntiina masar
andre waxa uu sheegay in xaaladiisa ay xalliyaan hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga balse ma jirto cid doonaysa in ay dhegaysato isaga maadaama oo uu ku hadlo faransiis oo aanu ku hadlin ingiriisi ama carabi waxa uu ka sheekeeyey in uu habeenno badan seexday bannaanka dhismayaasha uuna ka walaacsan yahay in dib loogu musaafuriyo kongo maxamed waa konton jir waxa uu kasoo qaxay gobolka tigra ee dalka etoobiya wuxuu sheegay in tan iyo yaraantiisii uu hadba meeluu cararayay wuxuu ganacsi wanaagsan ku lahaa dalka suudaan ka hor intii aanay maleeshiyaadku xadin hantidiisa ayna ku qasbin in uu baxsado isaga iyo qaybo ka mida qoyskiisa ناس في مجموع عايز يقتلوني وانا كان عندي شركه فالشركه بتاعي كان كويس واخدوا مني waxa uu sheegay inuusan dib ugu laaban karin maadaama lagala wareegay goobtiisii ganacsi maleeshiyaadkii watayna ay go'aansadeen in ay dilaan si ay u qariyaan waxa ay sameeyeen maxamed waxa uu sheegay in aanu weli shaqo ka helin masar balse ay xaaskiisu ka caawiso sidii ay nolol maalmeedkooda u heli lahaayeen oo ay u qabato shaqooyin xaafadaha oo ay cunto u kariso qoysaska reer masar axmed waa wiil dhallinyaro ah oo kasoo jeeda soomaaliya wuxuu v o e da u sheegay in soomaalida kale ay ku dhibaateeyeen in uu warwareego agagaarka kiniisadaha
axmed wuxuu sheegay inay ku qasabtay in uu iska bedelo goobta uu degan yahay oo uu markaasi uu bedelo telefoonkiisa maadaama soomaalida kaleeto ay isku dayeen inay waxyeeleeyaan ma jecla xaqada ah inaan ahay masiixi ayuu yidhi waxayna rabaan inay tusaale iiga dhigaan soomaalida kale
sardo waa nin dhallinyaro ah oo kasoo jeeda koonfurta suudaan wuxuu v o e da u sheegay in lagu qasbay inuu kasoo qaxo khartuum uuna tago jubba markii labada dal ay kala qaybsameen sanadkii labadii kun iyo tobankii waxa uu sheegay inuusan doonaynin in uu baxo balse uusan haysan xal kale si kastaba ha ahaatee kadib dhowr bilood oo uu ku sugnaa jubba saarda waxaa la dhiga xabsi ku yaala koonfurta suudaan waxa uu ka waramayaa xarigiisii kaasoo dhacay xilli uu ka shaqaynayay dukaan uu lahaa They come with eight commandos and then they come down, they enter the gallery and say, This is waxay la yimaadeen siddeed kumaandoosa kadibna way soo degeen waxayna soo galeen gudaha dukaanka oo ay yidhaahdeen waa kan gaadhiga ayay igu rideen lugta ayayna qoorta iga saareen si qoorta ay iga jebiyaan ka dibna waxaan halkaasi joogay in ka badan saddex bilood si lama filaana ay habeen ay ii soo daayeen markaan gaarray meel kayn ah ayay albaabkaiga fureen magacayga bay igu yeedheen qoorta ayay qabteen waxayna ugu tuureen duurka markii aan istaagay eeyo ayaa igu soo yaacay si ay ii qaniinaan saarda ayaa v o e da u sheegay in qaar ka mid ah isla maleeshiyaadka south suudan ay ku raad joogaan gurigiisa oo ku yaala qaahirana ay yaqaanaan ama ay tageen sidoo kalena ay halkaasi ugu hanjabeen inay mar kale dili doonaan saarda waa uu cararay meel cusub ayuuna u wareegay wuxuuna weli ka baqayaa in maalintii lagu arko xaafadiisii hore weliid oo ka mid ah labaatan iyo dhowr qof oo suudaan kasoo jeeda gaar ahaana buuraleyda nuuba ayaa v o e da u sheegay in dhallinyaro badan oo suudaaniyiin ah oo qaxooti ah ay rabshada wadayaal isku rogeen oo ay la wareegeen kooxo burcad ah sababtoo ah ma haystaan buu yidhi shaqo iskuul ma aadi karaan waalidiintoodna waa ay ka gacan baxeen koox dhallinyaro reer suudaan ah ayaa mindiyo kula wareegaya dariiqa agaarka dhismo la degan yahay oo ku yaala duleedka qaahira kooxdan burcadda ah ayaa u hanjaba dadka waddada maraya waxayna dhac u geystaan tiro badan oo ka mid ah kadibna waa ay cararaan nin dhallinyaro ah oo u dhashay dalka suudaan ayaa ka booday buundo horaantii sanadkan kadib markii uu niyad jabay